الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaynoo aan ku jirnay fasalkii uu isagu u dhigtay musanifku fasalkii uu dhigtay musanifku waxyaalaha xifdiga ruuxa dhexalsiiya ama umuuraha uu sheegay inay xifdiga ay kordhinayaan dee waana soo aragnay umuuro muhima uu reer sheekhu inoo sheegay raximahu llahu tacaala waxyaalo kaloo culimada qaarkood iyo akhbaaraha qaarkood kuba soo arooray yaynaan sanadba u helin iyo waxaan u cuskanayo umuuro aan idhaahno way xoogeynayaanba bal taas waynu soo haynay marka wuxuu ihi musanifku raximahu llahu tacaala wa amaa maa kii yuurisu dhexalsiinaya nisyaana ilow oo ruuxa waxyaalaha ku keena inuu wax iloobo ee dhexalsiiye ilow cilmi uu bartay wuxuu xafiday inuu dib u iloobaa falmacaasi macaasida weeye iyo wa kathratu dunuubi dunuubta badan waalhumuumu waalaxsaanu iyo fikirkii iyo hamigii iyo murugadii lagaba murugoonayee laga fikirayay fii umuuri dunyaa umuurta adduunyo iyo wa kathratu alashtaali waalcalaa'iq shuqulka isna dee adduunyo ee badan calaa'iq waa jamcu markaa calaaqatina waa waxyaalaha ruuxa laba xidhiidhaya iyaduna waxyaalaha umuur addunya kuba tacalluqsan badnideed waxyaalaha caynkaasa ayaa ilow keena buu leeyahay oo xagga macsiyada iyo dunuubta badan dee waa ti aynu shalayba soo aragnay shicirkii shaafici ee uu markii uu xifdigiisa xunwakii cugaba cawday oo arrintu ay ahayd dee arrinkan xifdigu waayo cilmigiiyo waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigii waa nuur markaa ruux caasiya oo qalbigiisiiba dulmadii macsiya ay ku sugan tahay qalbigiisu weel uma noqonayo cilmigii iyo nuurkaasi inuu galo hadduu markii hore galay oo waxani ay kaba daba yimaadeenna dee khafladan ama dulmadan ka dhalanaysa macsiyada ayaa wixii kaxaynaysa nuurka ahaa oo baltaas waa tan uu leeyahay macsiyada iyo dunuubta badan iyada taasi waa waxyaalo keena ruuxii in cilmi xataa markii hore uu bartay uu kaba hoogo ama lagaba qadiyo la ilowsiiyo hamiga iyo xusniga umuurta adduunyana dee fikirkiiba markuu meel kale u jihayso waxaan ruuxa laba weynuu had iyo goor ku fikirayee uu xusuusan yahay ee uu ku hamiyaya ayaa u jooga ee markii fikir adduunye iyo hamigeed uu qalbigiisa waxa ka qaaliba uu noqday iyada taasna ilow buu keenayaa wuxuu yidhina wa kullu maa kii dhammaantiina isaguna ilow waa dhexalsiiyaa ruuxa yasiidu siyaadinaya filbalqami waa jidhka ruduubadiisa iyo balqamkiisa wixii kordhinayayba kollay tan waa ku soo celceliya horena waynu u soo maray waxa weeyaan oo wuxuu keenayaa iyadana waxyaalahaasi ilow bay keenayaan waqad dakarnaa waxaan sheegnoon hore u soo sheegnay annahu laa yenbaqii inaanay u habboonayn lilcaaqili ruuxii caaqilka ahaa an yahtama liamri dunyaa macnaa waa hami guud ahaanba fikirkiisa iyo hamigiisa uu ku koobmay adduunyo uun taas oonu dhaafsanayn weeye haddaba inuu u hamiyo oo kollay dee ruux adduunyo ku nooloo jooga hami adduunyo waa ku imanayaa oo waxa weeyaan dee humuumtii maciisho iyo waxyaalana waabay iskaba jiraane waa in hamigiisii uu noqdo uun ama akbaru hamihi adduunyo uu noqdo taasi inaanay ruuxii caaqilka u habboonayn baynu hore u soo sheegnay liannahu hamigaasi yaduru dhib buu keenayaa ruuxa uu dhibayaa walaa yanfacu waxbana uma tarayo halkan uu leeyahay horaan usoo sheegnay safxadii shan iyo afartanaad fasalkii tawakulka ayaa hadalkani inoogu soo hareeyey waa fasalkii tawakulka safxadii shan safxada shan iyo afartanaad oo hadalkaba bilaabmayay walaa yahtamu lcaaqilu liamri dunyaa kollay xadiidna waan soo qaadnay maalintaas man kaanat iddunya akbara hami xadiidkaas ba ahaa iyo dee ninka hamigiisa ugu weyna arrinta aakhira yahay wuxuu mudanaya ama uu helaya taasi ay dhaxal siin ka arrintiisa iyo hamigiisa koowaad uu yahay adduunyo uun iyadana waxay dhaxal siinaysa xadiidtaa kuba yimi ayaan maalintaas soo naqlinay kitaabka inooguma sugnay anaa dee dusha ka sheegayay bal umuurtaas waa u laabmi doontaane waa halka aan tilmaamay buu sheegayaa wixii uu markii hore ku soo yidhi wa humuumu dunya haddaba hamiga adduunyo ee ruuxa ka qaalib noqday weeye ama hamigiisiba uu intaasuun kuba koobay iyo fikirkiisii laa takhluu kama madhnaanayso cani dulmati mugdi iyo dulmo filqalbi qalbiga kuba sugan oo dee ruuxa markuu arrintiisuba ay tahay fikirkiisa koowaad uu yahay waxa uu ku hamiyayaa uu yahay adduunyo taasi qaflo uu aakhiro guud ahaanba ka qaafil noqdo ayay keenaysaa qafladaasna dee dulmo qalbi baaba ka dhalanaya we wa humuumul aakhirati aakhira humuumteeduna ruuxa haddii hamigiisu aakhiro yahay wuxuu aakhiro ku badbaadi lahaa buu ku dadaalayaa wixii aakhiro uu matalan waxa weeyaan waxuu ku helaa buu kuba dadaalayaa fikirkiisu markuu taa noqdo dee waana taa kollay lagu abaalmarinaya ilaahay umuurihiisiina inuu u soo ururinayo qinihiisii iyo qanaacadiisiina labadiisa indhood dhexdooda uu yeelayo adduunyana ay u imanaysayna wixii loo qoray waa helayaaye wahiya raaqima horaan xadiidkaa u soo maraye hamiga aakhirana laa takhluu humuumta aakhira kama madhnaanayso can innuuri fi lqalbi nuur qalbiga ku sugnaada wayadharu waanu muuqanayaa atharuhu waa nuur damiirkan atharuhu nuurkii bay u laabmi qalbiga kuba sugnaa nuurkaas qalbiga gelaya ee uga dhalanaya uga imanaya humuumta aakhiro ee waxa weeye atharkiisa iyo raadkiisa wuxuu muuqanayaa fi salaati salaadii oo ruuxii salaadee khaashica qalbigiisii uu joogo waxaan uu leeyaye waxaan uu samaynayo uu la socdo kuba fikirayo ayuu inay hamigiisii baaba aakhiro ahaaye ayuu tukanayaa salaadaa dee qiimaha badan ee keenaysa tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar laakiin ruuxii hamigiisu adduunyo inuu ahaa markuu salaadii galana dee fikirka qalbigiisii iyo waxaan uu qalbigiisu waadi kaluu ku suganyaho waxaanuu aqriyayo waxaanuu samaynayo midna lamaba socdo hamigiisii kaa adduunyo salaad markaa khushuuc iyo athar iyo raad fiican ruuxa iyo taskiye qalbigiisa iyo naftiisa ku yeelata iyo acdaadiisa salaadiisuma noqonayso haddaba qalbiga nuurkaa kuba sugan ee hamiga aakhira kaba dhalanaya bal raadkiisa wuxuu ka muuqanayaa salaadaa dhan ee isagu waxa weeyaan dee ruuxdeedii iyo wixii iyada markaa laguma tirinaya badankeeda ah waxaan iyada muuqda ah ay wada socdaan ayaabuu kaba muuqanaya wayadharu atharu dahu fi salaati wahamu dunya hamiga adduunyo ee ruuxu adduunyo uun hadda maaha ruuxii adduunyuu joogaayo hamigeedu waa imanayaayo taas looma diidayo kollay hadal u lahaana waa inoo soo horreeye waa arrintiisu markay ku koobnaato uun hamiga adduunyo ama hamiga adduunyo ka qaalibkaa uu yahay hamigaasi yamnacuhu wuxuu ka hor joogsanayaa can alkhayri khayrkii oo ruuxaas deyne waxaan uu ku fikirayuu ku hameeyuu u ordayaa u shaqaynayaa markaa khayr kasbashadii ayuu hamigaasi ka hor joogsanayaa wahamul aakhirati ama aakhiro hamigeedu yaxmiluhu muxuu ku xambaarayaa calayhi cala alkhayr oo isagii dee camalkii saalixa inuu ku dadaalo hamigii aakhira ku xambaaraya wixii xumaa inuu ka dheeraadu ka fogaado inay aakhiruu badbaadadeeda ka fikirayaa iyo wuxuu ku badbaadi lahay ayuu kuba xambaarayaaoo hamiga aakhirana waa kaa wanaagga iyo khayrka ayuu isaga kuba xambaaraya waalishtiqaalu shuqloon bisalaati salaadii lagu shuqloomo cala alkhushuuci waa iyadoo ku sifaysan khushuuc taas waa mid oo waa salaad khushuucluu ruuxu tukado wa taxsiili alcilmi iyo ishtiqaal walishtiqaalu bitaxsiili alcilmi oo bisalaad bay ku cadfan tahay shuqloon uu ruuxu kuba shuqloomo cilmigii naafica ahaa kasbashadiisu yanfihi wuxuu anfiyayaa alhama waalxusna taasna oo ruuxu hadduu salaad khushuuc leh ee dumaaniino qalbi buu helayaa marka hamigii iyo xusnigiiyabay taasi ka fogaynaysaa cilmigii naafica taxsiilkiisna qalbigii markuu taa ku shuqloomo maxalba kama helayo hami iyo xisni kaloo adduunyo uu umuurteedu hamiyo ama uu kuba murugooda uu kaba soo galo bal markaa waxa weeye salaadii khushuucda lahayd cilmigii naafica taxsiilkiisu wuxuu keenayaa dum'aniino qalbi raallinimadaas hamigii iyo xasnigiina wuu fogaynayaa kamaa qaala shaykhulimaamu qasru bnu lxasani almirginaaniyu fii qasiidatin lahu siduu kuba yidhio waa umuuro tilmaamaya taxsiilkaa cilmiga iyo taasi inay hamigan kala dheeraynayso xusnigii dheeraynayso ruuxi waxaanuu heliya ladadan baaba waataynu soo marnay inay odhanayeenba waxaanu kuba sugannahay ama dee aynu ku soo aragnay ayna almuluuku wa abnaa'u lmuluk markii ladadii cilmi ay dhadhansadaan kii caabidkaana cibaadada macaankeedii uu dhadhansado ayuu lahaaba boqorro iyo dadkaa adduunya ladaday ku jiraan lada maahae waxaan aanu ku sugannahay xaggay kaga sugan yihiin barhkoodna ay lahaayeenba hadday og yihiin waabay nagula dagaalami lahaayeen si ay tan u helaan ayay nagula dagaalami lahaayeen haddaba waa taasoo taxsiilkaas iyo ama cibaadada fiican iyo cilmiga fiican ladadooda iyo macaansigooda baaba keenaya inuu waxaan dha macaansado dhibtoodiina uu macaansado inay waxaanuu kuba helay markaa hamigii iyo xusnigiibaa qalbigiisii kaba dheeraanaya sheekhan uu inoo soo dhiganayo qasiidadiisan in kaba midana nasr bnulxasan horta mirqanaan horeynu u soo marnayo waa meel ama beledka farqaane ay odhanayeen meel ama belde kaba mid ahayd weeye culimo kala duwan baana kaba yimi oo loo nisbeeyaa saaxibulhidaayaaba kaba mid aha ciddii loo nisbaynayay kollay waxaanan aragnaa rag kala duwan oo almirqanaani iyo alfarqaaniya ay u wada yimaadaan oo malaa farqaan beledka weyn bay ahayd tanna waa magaalo kaba mida markaas bay ahaydbo sanba labada nisbaba ay kolkol ragga qaarkood ugu kulmaan laakiin tarjamo uu leeyahay sheekhan ha noqoto intan magaciisa ayaa wax dhaafsan waktigii uu noolaa iyo aathaartiisiyo taas maan helin oo kutubtan dabaqaadka xanafiyada dhigta wixii iga suurtogelayeyna ninkan walow nasri ay jireen laakiin ninkan anigu dee ishaydu kumay dhicin ama horta dee jawaahir almudiya iyo caryulqaari ahmaarkiisa iyo bal markaa fawaa'idka uu leeyahay laknawi iyo bal markaa taas kollay tarjamana si yariyo kuma laho markaan aan intan macrifo bal waxa weeyaan waktigan horta macrifo intan dhaafsan kitaabka inoogu sugan aan kaba hayaa ma jirto dee mooye mar damba inuu igu soo bixi haddii la noolaade insha allah fii qasiidatin lo markaa wuxuu ku yidhi qasiida uu leeyahay ictani nasra bna xasan bikulli cilmin yukhtasan daka aladii yanfi lxasan wagayruhu laa yu'taman waa arrinku inuu cilmigan fiican ee shaarciga ee naaficii taxsiil uu sabab u noqonayo ruuxa inuu hamigiisii iyo xisnigii iyo wixii adduunyaba iskaba iloobayo humuumteed ayaa wuxuu idhi ictani isagaa isla hadlayaba u dadaal nasra bna xasan ya-dii waxa weeyaan xarfunida ahayd ya-dii xarfunida ahayd baa xadfan halkan dee waana in wax kollay iska macluumasan oo kale in meelahan laysagaba xadfo ictani ku dadaal oo u cinaayood oo u ihtimaam yaa nasra bna xasan nasr ibni xasanow isagaana islaba hadlayeen bikulli cilmin cilmi kasta oo yukhtazanu ay yuxfad way la xifdiyo la weeleeyo taas oo dee cilmunta naafica ah ee sharcigaba ah ku dadaal oo u ihtimaam daaka cilmigaas alladii kii weeye yanfi lxasana qalbiga ka fogaynaya xasankoo macaansigiisa iyo markuu dhadhansado dee xusni iyo fikir iyo hami adduunyo wuu kaba fogaanayaa xasniga ama murugada dheeraynayo anfiyaya wagayruhu cilmiga dee sifadiisu ay taa tahay wixii aan isaga ahayna laa yu'taman ay laa yuctabar wax wax laga soo qaada maaha oo wax barriba kaa tegaya lada kastaa waa mid dhammaanaysa oon hadhowna aakhiro iyo qabrina kuu raac ahayn bal maalan waxa weeye lama ictibaarinayo kaa wixii aan ahayn oo bal markaa hadalkiisa wuxuu soo qaatay waxaa ku sugan cilmiga taxsiilkiisu inuu meesha ka saarayo hamigii iyo xasankii waa intan wa qaala shaykhu limaamu alajallu najmudiin cumar ibnu muxamed innasafiyu fii ummi waladin lahu wuxuu yidhi najmudiin cumar ibnu maxamed shalayba waan soo haynay tarjamadiisoo koobanna waan soo sheegnay nin maaha uunse raggaa hore ee badhkooda aan soo arki jirnay fiqiga iyo ku magac bixiyey ama u cinaayadiisu ayde waa nin fiqina dee faqihna waa ahaa oo kutubta xanafiyada oo kale barhkood dee muhima ayuu leeyahay shalay sidaan soo sheegnay kitaab caqiide ahoo mandiqadeennan kuba shuhroobayna waa leeyahay bal waa nin xadiidka xaggiisa ayuu cinaayo weyn iyo ihtimaam u lahaayo xaadiid markaa iyo dee tasaaniif jaanibkaasoo kala duwan ayuu leeyahay oo cilmigan xadiidkana dee waa nin muxadis uu ahaayo ihtimaam weyn iyo riwaayaad weyn uba lahaa ama kuba lahaa ayuu ahaa shalayna shicirna waa lahaa sida uu leeyahay waxaan u jeedaa ansaab waa samcaani kitaabkiisa saaxibul ansaab oo shicir fiican oo shicirkaa fuqahada iyo xukamada oo kaleo nasaaxa ay ku kulansan tahay ama kulansadayna waa leeyahay barhkood baan shalay soo maray shicirro weliba inankiiso isagu faqiihayo siu laakiin xadiiduu cinaayo ugu lahaa aanu lahayne laakiin xaggan kale faqiihaa oo axmed la yidhaahaa uu soo naqliyu isaga waxaa kaba mid ahaa kitaabka inooguma sugneen yaa daaliba licilmi atardaa bian tuscida qowman walaka shiqwa kafaaka allaahu subxaanahu laa yakun gayruka wlaa minka bilxadwa waa hadal aada u qayimo wuxuu leeyahay ninkii cilmiga dalbayayow atardaa bian tuscida qowman ma waxaad raalli ku tahay inaad dad adigu aad ka dhigto kuwa sucadaa macnaha cilmi naaficaad bartay cilmigii bay ku camal faleen markaasay sucado ku noqdeen oo adigiibaa ka dhigay dee sucadadaa dee sabab ugu noqday walaka shiqwa adiguna aad tahay nin shaqiya ujeeddadii kii aad bartay waa ku intifaacay adiguse cilmigaa xujada kugu ah ayuunbaaba cilmigaagii yahayoo waxa adiga kuu sugnaaday shiqwa ama dee shaqinimo oo kumaad camal falin ma waxaad raalli ku tahay in cilmigaagii aad dadka u gudbinaysay lagu intifaaco lagu liibaano adiguna ka halaagsamaya aada noqoto taas miyay fiicantahay buu leeyahy oo ay wanaagsantahay dame wax wanaagsan maaha waa taa ay culimmaduna kaba dhigaan ruuxa dubaaladan oo kale way isgubanaysaa iyadu dadkii kalena way u iftiiminaysaa oo dadka way ku intifaacayaan fatiiladeeg dadki waa kuwanoo iftiin bay u noqotay laakiin iyada maxay tahay maxay helaysaa iyadu way gubanaysaa dee marka ay dhammaato waa taa layskaba dee way dhammaatayba mid kale aba meeshii la gelinaya ruuxii cilmigiisii aan ku camalfalahayn aan ku dhaqmahayn cilmigiisi xumaan aanu ka joojinahayn wanaagna aanu ku xambaarahayn laakiin dad kale u gudbinayay dee dadkii intay ku badbaadaanay ku liibaanaan buu isagiina ku halaagsamaya markaasoo yaa daaliba alcilmi atardaa bian tuscida qowman walaka shiqwa kafaaka allaahu subxaanahu laa yakun gayruka wlaa minka bilxada ilaahay arrinkaa ha kaaga kaafiya ninka daalibucilmiga kayrka ayaanu noqon mid xadwo iyo nasiibka iyo dheefta halkan laga helaya kaaga mudan adiguu noqo ka ugu mudan weeye ee laakiin yaanu kayrkaa noqon ka isagu wax ku hela adigiina aad ku halaagsanto oo kayrka uu kaaga xaq yeesho kaaga mudnaado xadwo iyo nasiibkii iyo dheeftii halkan lagu helaya waa shiciradiisa laynoo soo naqliyey koley tarjamadiisa uu jawaahir almudiya ku leeyahayna waa kuba soo tarjamada inankiisa mahatiisa inankiisa axmed markuu tarjamaynaya ayay adigu labada bayd kuba sugan yihin haddaba nin saasuu ahaa shicirna leh xikmo lahood wuxuu yidhi haddaba isaguna isagoo cilmiga iyo ahamiyadiisa iyo ruuxu inuu ladaadka adduunye kale ku iloobayo eeg ladada cilmiga inuu ladaadka adduunye kale kuba iloobayaa wuxuu yidhi salaamu fii ummi waladin lahu ummi waladadu waa jaariyo ama addoon uu lahay laakiin isagu dee uu intuu la kulmay wuxu dhashay waa taa ummi walada la yidhaaho ee kolley xukunkeeda guudna markaa addoomuhu ay jireen sayidkeedii hadday wuxu dhasho iyada lamana iibiyo intaas oo dee lamana dhaxlayo maalinta sayidkeedu dhintana haddaanu hore usii xoraynba way xoroobaysaayo oo waxay ra-sumaalkay kaba xorowdaa oo muwalado taa laydhaa weeye koley dad badan oo akaabirtii ahaa baaba dee hooyooyinkood ama khulafo ha noqdeen ama dadkii saalixiintii iyo culimmadii waaweyneed haba noqdeenabaa jaanibkaas ahaaba zaynulcaabidiin iyo amhaashooda haddaba taas buu la hadlayey ama sifaynayey oo markaa muxuu yidhi salaamun calaa man tayamatnii tayamatnii bidarfiha walamcati khadayha walamxati darfiha sabatnii waasabatnii fataatun maliixatun تxayarat اlأwhaamu fii kunhi waصfiha faqultu darinii wاcdurunii fainanii shugiftu bitaxsiili اlculuumi wa kashfiha walii fii dilab اlcilmi wاlfadl hinan can ghinaa'i ilghaaniyaati wa carfiha wuxuu yidhi salaamun waa adigu gabadha umuwaladadiisa ahayd ama jaariyadiisa ahayd ayaa uu ka hadlayay iyo inaanu iyadaasi ka dooranayn cilmigiiyo cilmiga uu dooranayo salaamun salaamin ha ahaato salaami calaa man waa haweenay ama shaksi iyo jaariyo aftigamana dee kolley waa mudakari caaqalkii oo dhan buu kuba dhaca mudakariyo muanaso imanka iyadiibuu kuba dhacaya jamac iyo mufradna uu ku wada dhacaa tayamatnii macnaa waa asaratnii ama dallalatnii cabadatnii haddii la yidhaha tayamahu lxubu oo almutayam ruuxan dee qalbigiisii uu ka qaalib noqday cishqi ama qalbigiisiiba uu ka suuliyey garashadii oo kale ama uu ka qaalib noqdee wax kastaba uu ilowsiiyey taas bay kaba cabirayeen tayamahu lxubu ay yidhaahaan ama almutayam laba yidhaahaa haddaba haweeneyda caynkaase iyada waxa weeyaan aniga iga dhigatay idullaysatayba bidarfiha waa daraafadeeda iyo xusnigeeda iyo bal marka taa ay leedahay iyo wa lamcati khadayha labadeeda khad dhalaalkooda ay dhalaalayaan iyo wa lamcati darfiha isheeda milicsigeed oo darfi iyo darfi dee midna waa da midna waa dhibicile midna waa da-dii muhmalada ahayd adarfina min adaraafa haddii la yidhaha darufa alinsaanu daraafatan waa daraafa waa xusnigiiyo ladaafadiiyo jaanibkaas buu noqdaa addarfuna iyadu waa alcayn weeye oo da-du marka ay tahay waa isha ama arcay ishii weeye in daraafa iyo darfina waa dee min adarufa yadrufu daraafatan oo waa ladaafada iyo jamaalkii iyo xusnigiiyo bal ictibaarkii jaanibkaas ahaa haddaba wuxuu leeyahy waxay marka la eego darfigeeda iyo daraafada ay leedahay iyo labadeeda dhalaalkooda ay dhalaalayaan iyo dee waa ishaa iyo daymadeedaas ayay aniga qalbigaygiiba ku qabsatay wey sabatni waa macnaa saratni min asabyi weeyaan tee sabyigii qafaalashadii way qafaalatayoo waa sabatni waxay ii leexisay xaggeedii ama waxaa dee jaabinkeedii ii leexiyey fataatun waa fataat iyo inanba ama jaariyo maliixatun xasana asabatni asbu ilayhinna waa taas suuratu yuusuf oo kale sabaa yasbu macnaa waa u iishay weeye waxaasoo dee haddii aanad ilaahu iga sarfin asbu ilayhina xaggoodaan u iilan oo adigu fidnadooda aanad igaba badbaadin macnaa markaa waxa ay tahay halkan asabatniidu amaalatnii ilayha weeye xaggeediibay ii leexisoy ii duday asabatnii fataatun maliixatun taasoo taxayarat ay wareertay al awhaamu cuquushii un waa quwadii waahimad ahayd iyo afkaartii fii kunhi wasfiha fii idraaki ama fii kunhi waa xaqiiqada shayga waa iyada wasfigeedan xaqiiqadiisa iyo taas ay kuba wareertay waa qiimaha iyo ay leedahay laakiin taasi miyay aniga cilmigii iga sarfisay waa kan hadalkiisii gabadh saasaa jirto faqultu waxaan ku idhi waana umuwaladadiisiiya maaha mid kale waxaan ku idhi dariini idah fara iga qaad wacdurunii haddii aan ku soo agmari waayeyna ii cudurdaar oo ii garaab fa inanii aniga shugiftu waxa aniga dee layga dhigay mid ku maman fashaqafaa xuban oo waa jacaylka khilaafka qalbiga gaadhaya waxa aniga lay jeclaysiiyey oo aad iyo aad dee jacayl aan meel kalaba wax kalaba aanay uga banaanayn cid kaleba meel aanay uga banaanayn bitaxsiili lculuumi culumta taxsiilkoodii waa culumtii aan kasbanayay iyo taas baa aniga lay jeclaysiiyey bitaxsiili lculuumi iyo wa kashfiha fayditaanka aan faydayo baxdi iyo ta aan kuba faydayo weli aniga waxay igu sugnaaday fii dilaab alcilmi dilaab baan aqrinaynaa dulaab jamcu daalib weeye dilaab laakiin bimacnaa dalab buu noqdaa iminkana waata loo jeedo ardmaha dadkii cilmiga dalbayay ee waa cilmiga dalabkiisa cilmiga anigu aan dalbayo iyo walfadli fadliga aan dalbayo waxay iigu sugnaaday hinan kaaftoon aan kaaftoomay oon kaga kaaftoomay can ghinaa'i alghaaniyaati waa kuwa iyagu maamadee heeso oo kale heestoodii ee iyagu jamaalkooda ku kaaftoomay heesahoodii iyo dee dadka qaar ay ku shuqloon yihiin iyo wa carfihaa raayaxadoodii dayibada ahayd waxaan kaga kaaftoma adigu wuxuu ujeedadiisu cilmigan baa waxaasoo dhan bay ilowsiinaya ladadiisaa lada mathalan jaariya sifadeedu taa tahay ama lada kaloo adduunyaba kaba qiimo weyn oo aniga ilowsiinaysa ama asbaabu nisyaani ilcilmi dee marka hore waa waxyaalaha guud ahaan buu leeyay ilowba keena ayuu taa hore kaba dhigaye laakiin cilmi uu ruuxu bartayba waxyaalaha ilowsiya ama ilow dhaliya waxa kaba mid ah bal eega hadalladan fa aklu lkusbarati radbati kusbarada kolleyna dhir iyo waxaa yaqaana ma ihi barhkoodna xataa halkan zada siin bay kaba dhigaan laakiin kolley waa wax la cunay garanayeen oo fawaakiida kaba mid ahay laakiin imaka ma xadayn karo ma garan karo jaanibkaas waa laygaga fiican yahay bal waa geeduuma waxyaalaha kaba mida iyo wa aklu tufaaxi alxaamid tufaaxa dhanaan oo la cuno wanadaru eegid ila lmasluubi ruuxii la derderay ama meel dee inta badan haddii inta ruuxii inta la dilo ama qabla almowtba meel laga salbiyo lagu giga meel taas buu leeyahy eegidiisa iyo daawashadiisa wa qiraa'atu lawxi alqubuuri kale ibnuqayim oo kale iyo badsashu kaba cabiraayeen waxyaalahan dee dadku marka ay dhinteen meelahan qubuurta laguba qoro aqrinteeda la aqriyo ama la badsado walmuruuru halkaa miim u bedasha oo dee saxda alguruur baa taalla ee lafdigu waa almuruur min almari weeye waa halkan qaynka unbaa miima wax kaloo dee meeshii isbedelaya ma jirto marid la maro oo la dhex maro bayna qidaari aljimaal waa bayna aljimaali almaqduura weeye waa hadalka bal tacliiq waa inoo dambeeyaaye waa waxyaalo kutub kala duwana kuma sugan maxaa ka jira iyo maxaan ka jirina baltaa aan tacliiqa la yar sugnaye hadalkaan laqbaynaya hortee walmuruuru marid la maro bayna qidaari aljimaali waa awrtan xidhiidhsan ee layskuba xidhiidhiyay dhexdooda oo kale waa taas in la maro qidaar macnaa waa aljimaali almaqduura wa ilqaa'i alqabli injirtii oo la tuuro alxayi injir nool cala alardi dhulkii laguba tuuro bal kitaabka zaadulmacaad layidhaha waxaa dhacay cala alxiyaad baa halkan dhacday walow laakiin dee dibigiisa uu dhacdayba san oo kale ama iyadoo nool adigu la tuurowna injirtii walxijaamatu toobin layska toobo calaa nuqrati alqafa waa qadaadka meeshiisa godan waa halkan qadaadka dee xufradiisaas qadaadka layskaba toobo kullu haddaba umuurtaasoo dhami tuurati nisyaana ilowbay keenaysaa bal adigu waa waxyaalahan waxaa jirta un dee kitaabkeenna way kuba sugantae laakiin qolooyinkaba damyo way ka dambeeyeen nuqayim kitaabkiisan adibu nabowi iyo kitaabkiisan aada u heerka sarreeye qayimka ah ee zaad ulmacaad fii hadyi khayr alcibaad ee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadyigiisii jawaad guud ahaanba uu kaga hadlo waana kitaab isagoo safara xaj safarkii kuba jira uu qoray oo hadda eego ninkaa socotada ayaa xifdigii dee kolley kutubtiisii ma wada wadan ayaa qoriya kitaabka intaa leega aada u qayimkaa bal markaa kitaabkaas iyo ibnuljamaaca kitaabkiisan aadaabta tacliimta uu kaga hadlo caalimka iyo mutacalimkabe tadkiratu saamic walmutakalim dee kolley kuwo kalena way soo qaadeen bal waa imika inta dee aan ogahay e waa arrin ay soo qaadaan haddaba labadan sheekhee kale aan sheegayno waa ibnulqayim hadday tahay zaadulmacaad iyo hadday adibu nabowi tahay iyo ibnuljamaaca kitaabkiisa tadkiratu saamic walmutakalim labadaba intay asbaabaha soo dhigteen ayaa maxay yidhaahaanba ina aktaraha macruufu bitajriba ujeeddadu meel ay u tiiriyaan ma jirto oo waxyaalo marka la eego malaha casrigood iyo cahdigood iyo intii ka horreysay la odhan jiray dadka qaarkood ay leeyihiin tajribo macnaa waa tijaabo ama tajribo ayaa arrintani ayaa loo tiirinaya ujeeddadu naqli kale iyo wax kale iyo taasi maba jirto ayaa loo tiirinaya dee kolleyna umuuraha caynkana bal macsiyadii waan garanay dunuubtii sax nisyaan way keenaysaa hamigii iyo fikirkii markuu noqdo uun adduunye iyo wax kale ha nisyaan cilmigii waa keenayaa cilmigii hadduu ku camalfali maayo uu ku dhaqmi waayo ama cilmigii uu bartay uu nashrin waayo uu dad gaadhsiinba waayo oo kale kitmaankii waa waxyaalo iyagu keenaya xirmaanulcilmi keenaya laakiin umuurahan oo kale shay la cunaya laakiin dee shalay baa taan soo marray in hore se kundur iyo waxyaalaha ay kundarka ay yidhaaheen iyo haddii la cuno xifdiguu siyaadin waxaan leedahu waa bal tajaaribtoodii iyo waxyaalo cuhuudoodii jirtay waana ta allah in isticmaal kastan loo isticmaalo kolkol dhib baabu keenaya dad ay dhibaata ka soo gaadhay shalay aan soo sheegaynay bal umuuraha nooxan leeynu waa umuuraha xataa labadaa imaamba ay leeyihin waa tajribe iyo waxyaale laakiin waxyaale imika halkan aan ictimaadsan oon leeyahay waxaasa ilow laga qaadaya maba jirto waxaa jirtana kitaabkan zaadulmacaad kaley dee dabacaad kalena waa lahaa ee dabcadiisan ugu mashuursan ee aadna loo taxqiijiyey ee labada arna-uud ay taxqiijiyeen dee waana kutubtoodii aanay taxqiijiyeen ay wadaagsadeen baaba uu kaba mid ahaa koley labada arna-uud waa cabdiqaadir la arna-uud iyo shucayb al arna-uud waa isla bilaad walaalo ma aha waxaan way kuba kulmeenoo dee waa bilaadda albaan la yidhaahaa ayaa asalkoodii hore ahaa cabdiqaadir raximah llahu tacaala waa dhintay kollay kutub ay wadaagsadeen iyo kutub badan ay kala leeyihin xagga taxaqiiqa waa jira dee shucaybna weli maynaan maqal geeridiisao nolol baan kuba ognahay cabdiqaadir laakiin hore ayuu dhintay raxmatullaahi caleyh kolley bal labada oo kale oo kitaabkan way wada taxqiijiyeen oo dabcadan ee macaafaaristeeda lixda mujallad lagu madbaceeyey zaadulmacadka ayaa lahaa tacliiq ay lahaayeen oo halkan marka ay kuba qabteen ayaa wuxuu ahaa waa zaadulmacaadka kolley mujalladka afraad baan ka adigu mujalladkan dee dibigoo dhanna uu ku soo arooriyo taasoo kale iyo ayaa maxay kaba cabireen hada min dib lmushacwidiin aladi yaruuju cinda alcawaam oo kani waxyaalaha caybkan ee laleeya waxaasaa wax laga qaadaa ama waxaasuu dhalinayaa oo kale kuwa asxaab shacwada waa iyada cibaaradoodii baan uga jeedaa dibigoodii iyo ayay kaba mid tahay dadka cawaamta agtooda ku faafa oo dadka cawaamta agtooda ay bal maalan kuma faafaan bal markaa waxaanu leeyahay dee wahmiga jaanibkan jira iyo cawaamta inuu ku dhex faafay baaba dhici karta ina waxaasan lishidatilwahmi ay ka dhigaan tajaarib iyo tajribo markaasaa isagoo dee malaa gees ay leeyihin talo maanta ibnulqayim maxaa ka dhigay inuu soo naqliyo taas isagoo waxaan diidi jiray ayaa cibaara ay raaciyaan war raxima allahu lmu'alifa faqad daalama xadadara min mili hada ilaahay mualifka ha u naxariistay laakiin likulli jawaadin ka boose yidhaaheen dee ruux kastoo haddana kolkol waxyaalo way dhaafi karaane dee in badan buu dadka uga digi jiray noocyada caynkaasoo kale iyo in la aqbalo ama la qaatee bal waxaan leenahay dee kutubta weliba rag isaga aada uga heer sarreeya ay lahaayeen kutubta weliba muctamadka kutubtaa dadka ka dheer baabkani ay lahaayeenba kolkol waxani way kuba timiyo waxay u tiiriyeen tajaarib iyo tajribo xagga inta ugu dambaysa ah walxijaamatu calaa nuqrati alqafana laftii baa yimi xadiis ahaan baa ay u soo naqliyeen oo ah alxijaamatu calaa nuqrati alqafa tuurisu nisyaana fajtanibuu dalika waa kashfu lkhafa iyo keyrkiiba way kuba sugantahay kutubta axaadiidta shuurowday ururisa waxaanu laakiin soo naqliyaa ou saqaani ka soo naqliyaa xadiiaan inuu mawduuc yahay oo dee taasi iyada waa in iyada xadiid ahaan alxijaamatu calaa nuqrati alqafa tuurisu nisyaana fajtanibu dalika saa dee kashfu lkhafa iyo kuba sugan uu soo naqliyana saqaani ka soo naqliyo dee keyrkiina waxa weeye waaba wuxuu idhaahaa waa mawduuc asal ma laho rasuulka ilaah xadiis loo tiirin karaa asal ahaan bal la odhan karo laga aamusi karo iyadoon xaaladiisa la caddaynayn oon lahayn asal ma laha aan lalahayn ama waa been aan lalahayn iyada taasi wax bannaan ma noqonayso maaha bal waxaan leenahay waa intan iyadana gaar ahaanteeda wax xadiid lagu tilmaamo oo waxaan kaga soo arooray intaasaa jirta kaasna asal ma laha faslun fimaa yajlibu risqa wamaa yamnacuhu wuxuu fasal u yahay wixii risiqa soo jiidayey iyo waxyaalaha dee risiqa hor joogsada wamaa yasiidu fi lcumri waana fasalkii ugu dambeeyey baan filay ahaa waa fasalkii ugu dambeeyey iyo cumriga wixii kordhinayey iyo wamaa yunqisu ama yanqusu labadaba yanqusu ficilka naqasa laazim iyo mutacadiba waa yimaadaa naqasa shayu shaygii waa nuqsaamay iyo naqasahu uu nuqsaamiyey markaa inagoon uba baahanba inaan rubaaci ka dhigna anqasa oo ya-da damino haddaan wamaa yanqusu ay wamaa yanqusuhu aan nidhaahno waa caadi oo laazim iyo mutacadiba waa noqdaa sida zaadaba iyaduna laba saasoo kale laazim iyo mutacadiba u noqdo bal haddaba wixii waxyaalahaas uma laa budda waxa mahuraana liaalib ilcilmi cilmiga kii dalbayay min alquut dee kolley ruux noolba quut waa u baahan yahay cuntadii uu cunaya waa u baahan yahay wa macrifati maa balkaas garashadeeda dee cuntadii bal maalan garasho la garto maa wixii yasiidu ziyaadinaya fiihi quudkan wixii ziyaadinayaoo macnaa macrifatu maa yasiidu bisababihi lquutu waxyaalahan risiqa kordhiya ama la idhaha risiqiibuu barakaynayaa ee risiqi uu ku siyaadiya taa inuu garto ruuxii daalibka ahaa taas waa wax isagii u habboonba wamaa yasiidu fi lcumri iyo wamaa kii inuu garto ruuxii daalibka ahaa yasiidu ziyaadinaya fi lcumri cumriga barakadiisii haba noqoto ama ziyaado xisiyo kuba biirtay haba noqoto haddii dee sabab cumrigiisani kuba xidhnaa marka la eego dee taas iyada waxyaa bal markaa wasixati iyo caafimaadkaiyo sixada waxyaalaha biirinaya inuu ruuxii daalibka isaga macrifo u leeyahay si ugu dadaalo umuuraha yatafaraqa si ugu faaruq noqdo daalibulcilmi cilmiga ruuxii dalbayay lisacyi waa u socod iyo u camalfali la qaradii qaradkii si dalab cilmiga ujeedadu umuuraha hadduu barto dee umuurahaasi qayb hadduu sixada ay kordhinayaan ama cumrigii ay kordhinayaan ama laydhaha waxaan risiqiguu kordhiyaa ee isagii faa'iiday u taho tafaruq buu helayaa sacyigiisii iyo qaradkii mee uu sacyo qaradkiisii bartaa inuu garto wey wa fii kulli daalika umuuraha caynkaasa waxaa cumriga kordhinaya ama sixa kordhinaya ama risqi kordhinaya sanafuu kutuban dee bal wuxuu leeyahy waa waqtiyadiisii waxyaale uu ogaa kutubay u alifeenba fa awradtu waxaan soo arooriyey hunaa halkan bacda waa casharkan saaka inta inooga harhsanayo ka berri ayaa waxyaalahan qaadan doona oo kada berrina tanu haddii a la yidhaaho ama casharka kan ka dambeeyaan ujeedayaan berri oo dhan dee kolba haddii ilaahayna gaadhsiiya ee waxa weeye waxa adigu ay tahay waa waxyaale uu kusoo naqlin doono wixii bal aan dee tacliiqana kolley waan raacin doonaa kolley waxyaalo badan oo umuurahaan sheegaya dee iminka tani dabca aan ugu talagalin bay ahayd axaadiidtan uu caddeeyey inaan sheego waxyaalo kala duwan oo axaadiid sal ku leh ayaa jira barhkood axaadiid jiray noqon barhkoodna waxay sal ku leeyihiin waa axaadiid aan jirinba oo mowduuca waa umuuro u baahan kala bayaano bal haddii ilaahay dee waxa weeyaan ii sahlo ii fudaydiyo in badanoo waxaan idiin sheegayay imaka kaba midi kollay dabcada dambe way raaci doontaa oo dhammaanba waxaa axaadiidtan ishaarada ah oo kale taraajimta culimadan oo kale iyo bal tacliiqyada qaarkood insha allahu tacala rabbi hadduu idhib yareeyo dee markan dib u habeeyo uune ay kitaabka intuu dhammaadaan waxaan dib u wada qoron haddii ala yidhaha insha allah fa awradtu haahunaa bacdaha calaa sabiili ikhtisaar anigoo soo koobaya ayaan barhkood halkan ku soo arooriyey marka wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi laa yaruddu ma celinayo alqadara qadar wax ruuxa loo qoray oo qadara ma celiyo ila ducaau ducadii mooye oo ruuxu baryadaa uu ilaahay baryayaa ama wax kusoo socdoo balaayo kusoo socday baa lagaga daafacaa ama mid dhacday baaba lagaga fudaydiyaa ama laga kor yeelaayo qadar iyo wax ruuxa u qornaa baryo iyo duco ayaa celisa kolley dee celintaasna waa arrinoo xaadiid kala duwan way nooguba timi bal dee xadiid baa kuba yimi ruuxii mu'minka hadduu duco ducaysto ilaahay waa u aqbalayaayo dee laakiin aqbalkiibaa muxuu noqon in wixii uu doonaya la siiyo in wax ka fiican lagu siiyo in wax kale oo dee dhib kuba lahaayoo tani ay kagaba darayd lagaga daafaco hadda uu helay ducadii isagii maba garanayo laakiin wax kalea lagaga daafacay haddaana intaa midna inuunu noqon ajri aakhire in laguba siiyo bal taasoo qadarka duca un mooye wax kale ma celiyo walaa yasiidu ma ziyaadiyo fi lcumri cumriga ma siyaadinayo ila albiru birigii waalidka ixsaankii dadka loo ixsaan falayay cumrigii uu barakeeyaa ama waaba siyaadiyaa fa ina arajula shaksiga la yuxramu waa laga qadinayaayoo arrisqa risqigii baa laga qadinayaa oo risqigii baa lagaga hoojinayaa ama lagaga nuqsaaminayaa bidembi yusiibu dembi uu asiibay oo uu kuba dhacay ayaaba keenaysa baraka la-aan risqigiisii ku keenaysa ama mancin lagaba manciyo risqigiisii ku keenaysa bal xadiidka xagga hoose kollay waqtigeenno dee si casharku yar socda laakiin waa idiin qoran yahay cidda xadiidka qortay weliba arqaamtoodiina waa idiin qoran tahay thawbaan mowlaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam xadiidkii baanu ahaa bitaqdiimin wa taakhiirna waxaan uga jeedaa jumashan imika inoogu sugan oo saddexdan qayboodba ah aimmadan aan tilmaamay markay warinayeen barhkood baa kala horhorreysiiyey oo may hayn inay sidaune taqdiim iyo taakhiir baaba jira laakiin xadiidku waa kaas xaakim wuxuu kaba cabiray saxiixulisnaad wa aqarahu dahabiyu dahabina iyada taa muu ku khilaafin oo ujeeddadu wax kale oo ictiraad ah kuma sugno talkhiiskiisa wanaqala albusiiriyu fii zawaadi ibni maaja can ilciraqiyi annahu xasana busiiri imaamka la yidhaahaana kitaabkan uu kuba ururiyey ibnu maaja wixii uu ragga kale laba dheer yahay zawaa'idiisa wuxuu ku soo naqliyaa ciraaqi ka soo naqliya koley busiirina waa dabaqada xaafid ibnu xajar iyo hakaba hor dhintay ayuu ahaa dadka ciraaqiyana laba kulmay buu ahaaye annahu waana nimankan kutubtan zawaa'idda la yidhaaha leh san dee majmacu zawaa'id sheekha lee haysami oo kale ayuu isaguna kutub kala duwan oo xaggaa zawaa'iddaase isaga iyo xaafid ibnu xajar iyo ayay leeyihiin bal wuxuu yidhaahaa xaafid ciraaqi ka soo naqliya inuu yidhi waa xadiid xasana albani oo de kollay kutub badan tacliiqaad iyo kala saar iyo kuba leh ibnu maaja marka ay tahay tacliiqiisa uu ku leeyahay wuxuu kaba dhigaa xadiidku inuu xasan yahay waxaan intan ugu dambaysa ahayn fa ina arajula la yuxramu risqa bidenbi yusiibuhu oo intaa iyada wuxuu kasoo reebaayo intaasi waxaanay darajo xasan gaadhsiisnayn buu isagu usoo dhigtaa shucayb arnawd sharxu sunnahan bagawi oo kale markuu taxqiijinayey iyo musnadka musnadka waa lala wadaagsaday musnadka imaam axmed dabcada faraha badan dee kontonka mujalad imika lagu madbaceeyey shani farista tahay weeye musnadka oo kale raqamkana dabcadaasaan kasoo naqliyay raqamkiisa uu yahay bal tacliiqiisa uu halkaa ku leeyay waana lala wadaagsaday iyadana san albani yidhi unbuu yidhi oo jumladan ina arajula buu kasoo reebaa inta kalena waa xasan laakiin saxiixa ibnu xibbaan oo isna tacliiqiisa ama taxqiiqiisa leeyahay isagoon waxba kasoo reebin ayuu xadiidka o dhan xasan yidhahaa maca iyadoo qaybtaasi laba socoto xadiidku wuxuu leeyahay tirmidi shaahid macnaa salmaan alfarisi xadiiduu warinayo waatay shaahidka ka cabiraan kol haddii saxaabi kale warinayo mutaabaca ma yidhaahaane shaahid bay yidhaahaane oo isagu laftigiisu yahay laa yaruddu alqadaa ila adducaa walaa yaziidu fi lcumri ila albiru oo qadaha ma celiyo duca mooye wax kale ma celiso birigana ma ziyaadi ma cumrigana ma ziyaadiyo biriga ixsaankaas dee siladii raxim iyo ixsaanka baarinimadii waalidka iyo ixsaanka kaas baa kordhiya waxaanu tirmidi kaba cabira xasanun hariib dee albanina kolley waa taxsiiniya marka la eego tacliiqiisa tirmidi mundiri baa tarkiibkiisa iyo tarkiibkiisa intaasi ma qorna ayaa wuxuu sheegaa jumladan dambe ee ina arajula la yuxramu risqa bidambi yusiibu inuu nasaa-ina soo saaray laakiin sanad saxiixa uu kusoo saaray bal adigu waa xadiidkaa jira ee ama la wada taxsiiniyey amase dee inha laga soo reebay intiisa badan darajada xasanka aimadu ay gaadhsiiyeen marka wuxuu ihi musanifku sabata bi hada alxadiidi xadiidkan waxaa inoogu sugan ana irtikaaba dembi dembi oo lagu dhacaa naya waa kana la yuxramu risqa bidembi yusiibuhe sababu xirmaani risqi risqiga oo laga qadiyo ruuxa sababtii weyde risqina waxaa la yidhaha risqu waa wax alla wixii lagu intifaaco cilmiguna waaba risqi isaguna oo cilmigii waa waxyaalihii xirmaanku kuba imanayay khusuusan alkadiba gaar ahaan buu leeyahy weliba beentii fa inahu yuurisu alfaqra ruuxa dhaxalnima wuxuu dhexalsiiyaaba faqri iyo caynimuu dhexalsiinaya waqad warada fiihi xadiidun khaasun xadiid u gaara ayaa soo aroortay kolleyna waa umuurihii aan marka horeba xagga hore ku idhi umuuraha aandu dee xadiidnimo cadayn kolley uma cinaayoonaya laakiin insha allah wixii ka dambeeya kolley waxaan umuurahan dee kolley ma dhaafi doono haddii dee bal waxa weeyaan ilaahay dhib yareeyo ee wuxuu ishaarayaa lafti abusheekh waa imaamkan la yidhaaho ee kutubta kala duwan leh kitaab uu leeyaho ama atawbiikh iyo ibnu cadi waa kaamilkiisa uu ku soo saaray oo laftigiisa kolley xadiid buu ama in kalea la socoteen birulwaalidayni yaziidu fi lcumri waalkadibu yunaqisu fi risqi ama yunaqisu fi risqi macnaha wax kalena way la socdeene biriga labada waalidna cumriga waa siyaadiyaa beentuna risqiga way nuqsaamisaa laakiin albani kolley suyuudina jaamiciisa jaamicu sagiir uu ku soo arooriyey oo uu ku soo arooriyaa bal isagoo qolooyinkaa u tiirinaya aan tilmaamay albani daciifuuljaamic kolley labada kitaabna waa kala saaray saxiix iyo daciif uu kala saarae wuxuuiyo silsilada daciifada ahba labadoodaba wuxuu isagu ku tagaa ama uu yidhaahaa waxa weeye waaba asal ma laha ama waa mowduuc lafdigu wakadaa saasoo kale nawmu subxati subaxda seexashadeedu hurdada subaxnimo yamnacu risqa dee ma fiicno idhaahaan risqiga way hor joogsanaysaa subxada waa dee aduu waqtigaa salaadii subax dabadeed seexashada la seexanayo waa waqtigii dikriga iyo xusitaanka ilaahay waa waqtigii dee ruuxii risqi isagiiyo dee shaqo u kalahayana uu kalahayo marka hurdada waqtigaa la seexanaya horta hurdo fiican maaha ma toosna bal iyaduna bal wuxuu ishaarayaa halkana lafti xadiid baa jiro oo ah asubxatu tamnacu risqa subxadu waa hurdada subaxeed risqiga way mancidaa bal kolley hadalku waa dheer yahay riwaayaadkood iyo kala duwan way leedahay culimmaduna akhbaar bay u leeyihiin iyagu ay qaybqaybiyaanba hurdadu dee mid fiican iyo mid ay ka dhigaan doqonnimo inay tiya mid wanaagsanoo khuluq fiicana ee bal waxaan idiin tilmaamayaa ninkaan haysana waa doondooban kara kolay makaatibta magaalada la taalana barhkooda waa kaba heli kay sakhaawi almaqaasid alxasana waayo waanan waqti kusoo koobi karahayn almaqaasid alxasana ee axaadiidan dadka dhexdooda ku shuruuday uu kagaba hadlo baabkaas oo dhan ama mawduucaasna kutubta loo alifay bal kitaabka ugu asiilsan waayo waxa kale tabac bay uba yihiin rag kale oo waaweyn saxaafi maxajiri kutubtiisii maynaan arag jaanibkaas almaqaasid alxasana markuu dhiganaya asubxa waxaa helaysaan bal haddii xadiid ahaan wixii kuba yimi halkan wixii kale iyadna akhbaar kale culimmada kuba tacalluqsanayd kollay saaxibu kashfi alkhafana cajluuni kashfu lkhafa oo musilu lilbas oo isaguna axaadiida mushtahirkaa bal dee inta uu maqaasidku leegiyey labanlaabkeed leeg oo haddii kun iyo dhowr boqol oo xadiid aad ka heleysa maqaasid isaga saddex kun iyo ziyaado weeye ee laakiin waxaan leenahay dee kitaabkaa asal u ah wixiisii oo dhan waa soo minguuriya waxyaalo kalena uu ku daraa raggaa kale kutubtooda uu kaba soo qaadee iyadana bal kalaam iyo wax ku tacalluqsan baa jira ee waxaan leenahay asubxatu tamnacu rasqa riwaaye cabdullaahi bnu axmed zawaa'idiisa uu ku wariyey iyo waa jiraan akhbaar kaleo culimmadu way jiraan maxaa tawjiiheedu ay tahay macnuu yahay oo bal dee kutubta qariibkuna iyagana lafdiga subxa iyagoo fasiraya way soo qaadaan ee waxaan leeyahay bal doondoonta oo eegoo iskuba taaga waanata uu ishaarayo wakadaa noomu subxati yamnacu risqa wa kahratu noomi hurdo badan ruuxaa dee aan hawl adduunya hawl aakhira toona aan ku jirin had iyo goor jeefa taasi tuurisu lfaqra ruuxii dee inay ma shaqaysanayo ma tegayo oo asbaabtii risqiga lama imanaye faqri bay taasi dhaxal siini wa faqd alcilmi cilmigii inuu waayana dee cilmi hurdo kuma imanayo raaxo kuma imanayo tacab buu ku yimaadaaye kaasna way dhaxal siinaysaa qaala alqaa'ilu ruux qaa'ilaahi wuxuu yidhi suruuru nnaasi fii lubsi libaasi dadka faraxoodu waxa ay yihiin oy kuba farxaan waa dhar fiican oo qurux badan oy xidhaan wa jamcu lcilmi laakiin cilmi urursigii iyo kasbashadii iyo taxsiil cilmi fii tarki nucaasi nucaasku luladii uun imaka maaha waxaa looga jeedaa fii tarki noom ruuxu inuu hurdadii ka tago hurdadii waa loo baahan yaho jirka waxbuu gaba baahan yahay ee laakiin dee waa hurdada badan iyo taa inuu ka tago qadar jirhkiisii uu u baahan yahay haddii uu iska dhimana aan dee jidhka darar ugaba imanayn hurdadii ha ka seexda laakiin wax yaanu dee arrintiisu noqon inuu ruuxa hurdo uune raaxa iyo waxyaala dee wixii uu raaxo kuba gaadhi lahaa horey u yidhaaheen man taraka araaxa dee waxa weeyaan man dalaba araaxa faatatu raaxa bal waxa weeye inuu taa kaba tago hurdo oo laga taga ayaa cilmi urursigii iyo xifdigii yahay wa qaala bacduhum alaysa min alkhusraani ana layaaliyan barhkood baa waxay dhan war miyaanay khasaare ahayn habeeno tamuru inay marayso bilaan bilaa nafcin oo habeeno iyo maalmo ay idhaafayaan waxtarlaan anagu waxaan qabsaday waxaan kororsaday aanu jirin wa tuxsabu gees kalena lagu tirinayo habeenada min cumri cumriga macnaa waa khasaare u leeyahy waana hadal weyn oo ah dee waxa weeye waqtigani wuu socdaa haddii adigu aada hurido haddaad sheekaysanayso haddaad wax kale ku jeedo ammaani kale haddaad iska fadhido waqtigu isaguu socdaa ma joogsanayo waqtiguu socdaa waanu kaa tegayaa cumrigaagiina ka mid weeye marka haddii dee waqtigii aad wanaag iyo khayr aad ku buuxisana waa sax haddii waqtigii nafcilaan kugu dhaafana cumrigaagii ka mid weeye uu ka go-an yahay adna uu ku dhaafayba wey haddaba miyaanay khasaaro ahayn habeenu tamaru inay marayaan bilaa nafcin nafci la-aan wa tuxsabu min cumri cumrigayga laguma khatimay insha allahu tacaala kolley kitaabka khaatima waxaan uga yeeri doonaa marka casharka insha allah kan ku xiga aan dhammayno adigu dee muxaadaro ahaan dee kolley ciddii qabanaysa ha qabato ee aan waa subaxda kale ku xigto on insha allah intaynaan kitaabka bilaabin aan kaga hadlayno alwaqtu wa ahmiyat kolley waqtiga iyo ahamiyadiisa ama dee qiimaha zamanku leeya bal culimadii hore say yeeli jireen jaanibkaas iyo si ay tahay haddaba in waqti socda oo ku tirsan adigu laakiin cumrigaagii kaba mida nafcilaana ku dhaaf waa khasaaruu leeyahy wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi yaquumi leyla habeenkii kaciya haada lacallaka turshadu waxaa laga yaabaa waa qiyaamkii habeenimo in lagugu hanuuniyo wixii toosnaa ilaa kam tanaamu imisaad seexanaysa alleyla habeenka walxaal alcumru yanfadu iyadoo cumriguna dhammaanayo bal wuxuu yidhi waa umuurihii tajaaribtoodii aanuba tiirina tan kalena wanawmu waa wuxuu wadaa asbaabihii keenaye faqriguu wadaaye wa nawmu seexasho la seexdo curyaanan ruux isagoo qaawan uu seexdo walbowlu kaadi curyaanan isagoo qaawan uu kaajo walaklu wax cunid junuban isagoo janaabaysan hadduu weysaysto waxba dhibaata ma laha dee waa tii rasuulka ilaahay ba axaadiistiisii saa inooguma timi ee waxun baan roonayn ruux hadduu janaabo leeyahay inu ama waxuna ama taasoo kale weysaa la faraa walaklu junuban walaklu cunid muttaki'an calaa jambi isagoo dhinac u jiqilaysan waa dee khaasatan waa malaha xaalat mutakabirin oo kale uu wax cuno watahaawunu fudaydsi la iska fudaydsado bisuqaadati lmaa'ida waxyaalaha maa'idada ka dhacayo dee waa tii axaadiis baa shaydaanku inuu ruuxa shu'uuntiisoo dhan xaadirayo luqma da dhulka kaga dhacdayna inaan loo dayn shaydaan looga tegina wixii adehe ku tacalluqa inta laga masaxo oo layska beeyo bal matalan layskaba cuno haddaba fudaydsi taa la fudaydsado dee dhulka iyadoo daadsan lagaba tago waxarqu qishar ilbasri anigu waxaan leeyahay waxyaalaha dee bal tajaaribtoodii u tiiri ama cahdigoodii iyo wax jiray unuba ayaan u tiirinaynaa umuro qaarkood dee wax aan raadon u helnaa ma jirto kolkol caqli ahaan markaan eegnana waa shay dee fog bay iska noqonaysaa oo dheere waa deerkan basasha iyo toonta oo loo gubo wakansul beyti bilmandiil aqalkii oo lagu xaadho dee tuwaal iyo waxyaalo mindiil lagu xaadho oo wixii kale lagu xaadhi jiray laguma xaadhin wakansul beyti fileyl aqalkii oo la xaadho habeenkii de waxaa laga yaabaa inay taasna xataa dad ay raad kuma yeelatay oo kale aqalkii haddii xashiishyaalada iskuma daynaysine laakiin waa sidan bal waxaan leenahay waa waxaan arkayno wa tarku lqumaamati fi lbeyt xashiishkii qumaamad waa xashiishkii oo lagaga tago guriga lagaga tago walmashyu qudaama almashaayikh dadkaa waaweyn dee xurmay leeyihiin hortood iyo mashaayikhdii oo la socdo wanidaau labaweyni bismihima labadii aabbo magacooda loogu yeedho maaha ixtiraamtaasi waa nooc yar jafa aabbaha inaad hebelow tidhaaho dawad aabbo iyo hoye odhan weydo magacyadoodii loogu yeedho walkhilaalu waa takhallulkii ku findhicilashadii weeye bikulli khashabatin wax kastood aragtay la yskaga findhicisho waa sida ii taala barhkood baa bikulli khashinatina halkan ay dhacday ee baltaa waa khilaalna waa takhliilkii waqaslulyadi gacantii oo bitiini waturaab ciid iyo dhoobo lagu maydho waljuluusu cala alcataba catabadii waa catabadan baabka oo la fadhiisto walitikaau cuskasho calaa axadi misraci ilbaab baabka labadiisa ama albaabka labadiisa fardadood mid ahaan la ictimaadsado watawaadu weysaysi filbaras baa inoo taalee filmabrasi bal nusqooyinka kale sida ku qoran baan iskaga qoranaynaa filmabrasi mabrasna waa almutawada almustaraax alkaniif alkhala waa alfaado badan buu leeyahay waa meesha waxa weeyaan kaniifkii oo kale oo lagu weysaystuu leeyahay wakhiyaadatu thawbi maradii oo la tolo calaa badani isagoon iska saarin oo gashan oo haddana uu ku tolayo korkiisa jidhkiisa korkii wa tajfiifu lwajhi bithawb wejigii oo uu ku engejiyo waxaweyaan maradii wa tarku beyti alcankabuuti caarada aqalkeedoo lagaga tago filbeyti aqalkii watahaawunu bisalaat bal umuuro qaarkood waa umuuro macquula maqbuul baa laakiin umuuro qaarkood ba waxaan leenahay waa waxyaalihii iyagu ay lahaayeen baan leenahay salaadii oo la fudaydsado wa israacu lkhuruuji min almasjid in la dedejiyo oo ama lagu degdego xagga bixid masjidkii lagaba baxay bacda salaati alfajri salaada subax dabadeed waayo waqtigii adkaartuu leeyahaye dee almasaa iyo asabaax kale waqtiyadii adkaartu waa sabax walmasaa iyo walibtikaaru kalihid bidahaab ila suuq waa suuqa tegitaanka la tegayo dee waa kii xadiis ba ahaa noqoninka ugu horeeya suuqa gala haba noqoninba walibdaau iyo raagid fi rujuuci minhu iyo ka ugu dambeeya xadiis bay tani kuma timi ka ugu dambeeya kaba soo baxa iyo raagid lagu raago xagga laabanka lagaba soo laabmayo wa shiraau kusayraati lkhubsi khubsi waa kimista ama khubsiga qadcadihiisa kusayraat waa jamcu kusayratin kusayrana waa tasqiiru kisra kisra marka la tasqiiriyo ayay kusayra noqotay waa gobolada iyo inaha yaryar ee ruuxan dee bal matalan faqiirka ama dawarsanaya waxyaalaha yaree lasoo siisiiyey ee uu helay ee dee isagu inay haddii la doono jabab iyo qidcooyin iyo gobollo khubsigaasa ayaaba dee uu soo urursanaya taasoo laga iibsado buu leeyahay min alfuqaraai dadka fuqarada iyo wasubwaali hamsada waan shadaynaa subwaalna maha su-aal haddaan idhaahno waa su-aashii subwaal marka la yidhaahana ama su-aalba laba yidhaah haddii wow loo bedelona waa saxuna waata waxay noqonaysaa jamcu saa'il waa ruuxii su-aasha laba imanayo dadkaa dawarsanaya ama fuqarada kisartaa khubsigay soo urursadeen oo iyagii lagaba qaato o laga iibsado wa ducaau shari cala alwalad iyadoo ilmihii la habaaro oo dee shar loogu habaaro wa tarku takhmiir ilawaani weelalkii ay wax ku jireen daboolitaankooda la daboolayo lagaba tago wa idfaau siraaji anigu waxaan leeyahay umuuraha barkood xataa caqli ahaan bay u dheeraanayaan wax dee la ictimaadsadana maahae waa iyaga ama tajaaribtoodii aan idhaahno ama wixii jiray sheeko markaa la ororan jiray uun iyadoo lagu baktiiyo laambadii dee inaga uma baan kolley waa markii faynus la shidanaya ama laambad la shidanayay binafasi neef lagu baktiiyo kul dalika ayuu leeyahy yuuritu lfaqra waxyaalahaasoo dhami faqri bay keenayaan curifa dalika bilaathaar aathaar baana lagu ogaad kale aathaar jamcu athar atharna asalka hore xadiidka marfuuca athar waa la yidhaa culimadii ama fuqahadii reer kuraasaan barkoodna markuu mawquuf yahay ama maqduuc yahay macnaa saxaabi hadalkii uu yahay ama taabici hadalkii uu yahay ayay athar odhanayeen ay kuba khaas yeeleen ee intooda badanna xataa xadiidkii rasuulkii ilaahay athar waa la odhanayo ee kutub muhima sida mushkilu laathaarka daxaawi oo kale iyo tahdiib laathaarka ibnu jariir oo kale iyo waxay ururinayaan maha axaadiistii mawquufkahayd ee marfuuc iyo mawquuf iyo maqduucba way jiraan suudi alfiyadiisa mustalaxana washaharuu shumuula haadayni alathar isagoo dee mawquufkiiyo maqduucii kaba soo admay kolley marfuuciina waa la jirayba bal athar taas bay ahayd waa waxaa lasoo wariyey lasoo naqliyey laakiin iminka taa ugama jeedo walow shaarixa kitaabka sharxay uu kaba cabiray akhbaartii saxaabada oo kale laakiin akhbaar saxaaba waxaan ku soo aroortoon haynaa ma jirtee wuxuu athaarta uga jeedaa iminka halkan oon sheekha ugu xambaaraynaa waxyaalaha mashaayiqhdii iyo dadkaa laga soo naqliye weeyaan ee akhbaarihii mashaayikhda iyo dee waqtigoodii ama tajaaribha loo tiiriya sida qaybtii hore ama wixii cahdigoodaa dee yar laysla dhex mariye la odhanaya ha lagaba dhigaba eh bal taas baan aathaartii ka dhigaynaaye maha aathaartu inay tahay iminka mawquufaadkii iyo maqduucaadkii asxaabta aqwaashoodii laynoo soo naqliyay ama taabiciintii iyada taa maaha oo u leeya waxaasi iyagay kusoo wada arooreen waayo wax raadoontaa u helaynaa ma jirto wakadaa saasoo kale waxaa alkitaabatu qorid wax lagu qoro bilqalami qalam almacquudi la guntay dee iyaga qalamadoodii ujeedadu almacquud waxay ka dhigan tahay alqalamu lmunkasiru aladii cuqida bishay waa qalam intuu jabay wax kalaa lagu xiday kaasoo kale oo wax lagu qoro buu leeyahay dee wax ka imanaya warmahayn walimtishaadu bimishtin munkasir iyo feedhasho iyadna mushti ama mishti jabay lagu feedho oo kale taas wa tarku ducaai bilkhayri lilwaalideyn iyo in laga tago duca khayrka uu ugu duceeyo labadiisa waalid shaksigu uu khayr uguba duceeyo wa tacamumu qaacidan isagoo fadhiya uu ruuxu cumaamadii xidho wa tasruulu qaa'iman dee inta badan surwaalkii taagni baaba lagu xidhaaye iyadna surwaalkii oo la xidho tasarwul waa surwaal xidhashadii qaa'iman xaaliya isagoo taagan waxyaalahan ay naxtiga idhahaan kolley waxaan filayaa inuu ahaa bujayrami xaashiyadiisaoo kaleo imaana meelaha baa laga yaabaa hadalku asal ahaa waxyaalaha horena ha u tiiriyeen oo kale kelimaad bay yidhaahaan laba kelimo laysu geysa basmalada iyo xamdalada iyo waxaan bay naxti idhaahaanoo laba kelima kelimo keliya laga soo samaynaya markaasaa maxaa hadalo ahaa mooye ay caliya u tiiriyeen dee kolley iduu ka sugayma maa tamacqacdatu qaa'iman oo ujeedadu anigoo taagan cumaamad baan xidhanoo tacamumkii iyo ama waxa weya waxyaa labadoodii baa la isriyey iyo tasarawalqamtu oo kale maa tasarawalqamtu ujeedadu surwaal maan xidhan waa qiyaamkiiyo surwaalkii oo la israaciyo anigoo taagan waa kutubtaa fiqe barhkooda waa waxyaalahan imanka meelahan aan hayn iyo taas ujeedadu waxay leeyihin bal umuurahaasna bal haddii la odhan lahaa adabtiibaa ah iyo in markaa fadhiga iskaga cumaamato dee si satrigii ugu fiicnaado isagoo fadhiyo surwaalkii ugashada adab waaba waxaan odhanayna hadal iska macquule laakiin caydhnibaa ka imanayso ruuxuu caydhoobaya ama faqribaa kama iman dee waxaan leeyahay waa umuuro iskaba baciida unbaan leeya umuurahan walbukhlu bakaylnimo iyo wataqtiiru cidhiidhi xaggii infaaqi walisraafu israafkii oo lagu udeemeeltana xaggii infaaqi israafkiiba ahaa walkasal wahsiya wata'awaani waa dacfigii iyo ta'ahurkii wixii khayrkaa laga dib dhacayay iyo wata'awunu fil umuuri umuurtii fiicfiicnayd oo la wada fudaydsado umuurahaasoo dhammi ayaa wuxuu leeyahay iyaguna wakadaaba inoo horreyse waa waxyaalaha faqriga keenaya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi istanzilu risqa bisadaqa risqiga waxaa kula soo dhaadhacdaan oo dee waa sadaqo sadaqa aad la baxdaan waxay sabab noqonaysaa ilaahay khalaf inuu idin siiyo wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaahay baaba idinku barakaynaya risqi baa idinku imanaya wixii aad la baxdeen ilaahay baa idinku soo bedelaya wax kale ilaah baa taagidhi istanzilu risqa xadiidka laakiin xadiid ahaan bal xagga hoose uu idinkuba qoran yahay kollayna dee barhkoodna waabay mowduuc ahaan bay gaadhsiiyeen kuwana aad bay u daciifiyeen in sulaymaan ibnu camrin la yidhaaho ay been u nisbeeyeen ama beenaalaba adigu dee mashhuura ahaa ayaana sanadka ku sugan baaba la yidhi waxaweye ama albani isagu daciifuuljaamic kamuu dhigin inuu aad u daciifiya waa daciifunbuu kuba kaaftoomay xadiidka walbukuuru haddaba kalihid dalabkii cilmiga risqigii kale aduu guud ahaanba bukuurka in hadday subxadii uu yidhi risqigay mancinaysaa waa kalihidii la kalahayey ee khayrkii loo kalahayey waxyaalihii kale ruuxa anfacayay mubaarakun waa ku la barakeeyey wuxuu ishaarayaa xadiid asxaabu sunan alarbac ay wariyeen oo ahaa sakhr ibnu markaa nin la yidhaaho sakhr ibnu wadaacat alghaamidi saxaabi lagaba wariyey allaahuma baarik liummatii fii bukuurihaa ilaah ummadayda kalhaadeeda u barakee waana xadiid tirmidna xasan yeelo ibnu xibbaanna uu saxiix yeelo kaas buu ishaarayaa bukuurku waa mubaarak yaziidu wayaziidu waxaanu ziyaadinayaa fii jamiici nicami nicami nicmooyinka dhammaantoodba bukuurku waa ziyaadiyaa kolley xadiidkaasna waa xadiid inoo sugan saxaabigaasna xataa tijaaradiisu subaxda hore ayuu bixin jiro oo dee taajir weyna markii dambe waaba noqday rasuulkii ilaahay ghazawaadkiisiyo taas iyaguu diri bal marka allahuma baarik liummatii fii bukuriha xadiidkaasuu inoo ishaaraya haddaba yaziidu fii jamiici nicami khusuusan fi risqi marka leega weliba gaar ahaan risqigana taasi uu barakaynaya wa xusnu lkhadi min mafaatixi risqi allah subxana tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk allahuma sina walaa تحرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وأنصرنا ولا تؤثر علينا ولا ربنا ولا معنا صلى الله عليه